Olole nadaafadeed oo kor loogu qaadayo bilicdii nadaafadda magaalada Gaalkacyo ayaa laga daafuray magaaladaasi. Ololahan ayaa waxaa iska kaashan doona maamulka magaalada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan si looga wada shaqeeyo nadaafadda. Gudoomiyaha ahna duqa degmada Gaalkacyo Maxamed Cabdirasaaq oo daafuray ololaha nadaafadeed ayaa ka waramaya.
waxaanu ka shaqaynayno magaalada gaalkacyo waa fayskii saddexaad oo aan ugu talagalnay ololaha bilic soo celinta magaalada gaalkacyo sida la sheegay ee, fayskan wuxuu xoogga saarayaa saddex qaybood waxa weeye waddooyinka magaalada oo runtii roobabkii ugu dambeeyey ay dhaawac badan gaarsiiyeen ayaa runtii laga shaqaynayaa labiyo tobankii waddo ee intii qabyada ahayd in la dhammaystiro ayaannu maanta u joognaa sidoo kale waddooyinka xiran ayaa runtii la furayaa waxaa kaloo saddexeeya dhammaan magaalada waddooyinka guryaha hortooda ah dhaga- dhagaxda yaalla in la guro shaqadaas ayaa runtii la qabanayaa waxaa loo asteeyay afar iyo toban maalmood waxayna ka soconaysaa magaalada gudaheeda iyo magaalada bannaankeeda waxaa runtii si gaara hawshaan u daadihin doonaa ee, dowladda hoose waxaan rabnaa inaannu dadka reer gaalkacyood oo aanu marar badan u dirnay fariimo inaannu halkan uga dirno dhagaxda guriga hor yaalla waxa weeye qof kasta maanta wixii ka dambeeyey insha allaahu markii laga shaqeeyo iyo magaalada nadaafaddeeda cidda dhibaatada ku ah waxaa ku dhici doonta ganaax ma jecelin dadka yagu inaannu runtii aannu ganaaxno laakiin ciddii magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda dhibaato ku ah waxaannu la tigsan doonnaa sharciga insha allaahu arrintaas nadaafadda ah oo joogtada ah oo aanu gaalkacyo ka wadno hadafkeedu waxa weeye magaaladan inaannu qurxinno oo magaalo qurux badan oo dadka reer gaalkacyood xaq ugu leeyahay inay ku noolaadaan inay ku noolaadaan intii waxaan fariin u dirayaa waddooyinka dhisanaya dowladda hoose waxay xoogga saaraysaa ilaalinaysaa waddooyinkaas magaalada cid kastoo dhisanaysana runtii tillaabo ayaa runtii laga qaadayaa Ololaha nadaafadeed oo socon doona muddo afar iyo toban maalin ayaa laga samayn doonaa xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Gaalkacyo.